bsmi illaahi الرxmn الرaxيm alxamdu لlh rb اlعaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabih aجmaciin ama bعdu qala اlimam الbkhariyu raximh اllah tacalى xadaثna عliy bn cabdاllahi whuwa اlmadiniy qala xadaثna sufyan whuwa bn cuyaynة qala camru camr bn dinar qala ahbaranii muxamed bnu caliyin wahuwa muxamed bnu caliy bn lxuseyn bni caliy bni abi aalib abu jacfar albaqir ana xarmalata qaala qaala camrun camr bnu dinaar waxa uu yihi qad ra'aytu xarmalata xarmala waan arkay yani marka camr bnu dinaar wuxuu u jeedaa xadiidkan xarmalana waa ka maqli karay inkastoo hadda uunan xarmalo ka warinaynin oo uu moxamed bnu caliy bni xusein oo u dhaxeeyo haddana wuxuu leeyay qad ra'aytu xarmalata xarmalo waan arkayo waa ka warin karay haddii aan doono qaala arsalanii usaamatu ilaa caliyin usaama ayaa cali ii diray wa qaala waxa uu yidhi usaamaa dhahayo innahu sayas'aluka wuu ku su'aali doonaa alaana hadda fayaquulu wuxuu dhahayaa maa khallafa saaxibaka saaxibkaa maxaa reebay oo dagaaladan aan ku jira ka reebay yacni usaama xarmalou dirayaa marka haddana wuxuu usii sheegayaa waxau la kulmi doono ee uu filayo cali buu u diray markaasuu wuxuu yidhi cali haddaad u tagto wuxuu ku dhihi doonaa usaama maxaa reebay oo iga reebay oo dagaaladan aan ku jiro uu kaga haray faqul lahu waxaa ku tiraahdaa yaquulu laka wuxuu ku dhahayaa usaama usaamana de ahlu beytka nebiguu ka mid ahaa lianna waxaa dhalay mowlaa rasuulillahi zayd bnu xaarisa dhalay marka waa isku qoys faqul lahu waxaa ku tiraa yaquulu laka wuxuu ku dhahayaa usaama low kunta fii shidqi alasadi adiga cali ah low kunta haddii aad ahaan lahayd fii shidqi alasadi libaax daankiisa dhexdiisa haddaad ku jiri lahayd yacni libaaxa qowlaladiisa haddaad ku dhex jiri lahayd adiga la axbabtu waxaan jeclaysan lahaa an akuuna macaka fiihi inaan kula jiro meeshaa dhexdeeda aan kugula jiro yacnii aniga maku khudlaaninin garabkaagana kama bixin meel khatar ah xataa haddii aad ku jirto lagu dhinto lagu badbaadaynin inaan kugula jiro waa jeclaan lahaa ayb waa mubaalaqa oo waxaa ku jirto haddii aad meel qatara ku jiri lahayd xataa inaan kugula dhex jiran diyaar u ah walaakina haadaa laakiinse kan amrun arrin weeyaan lam arahu aniga aanan arkaynin arrintan laakiin aad ku jirto dagaalka adiga iyo raggan kale idinka dhexeeyo ee ama jamal ama sifiin yani dalxa iyo zubayr iyo caaisha dagaalka kala dhexeeyo ama midka mucaawiye kala dhexeeyo waa arrin aanan arkaynin buu yidhi falam yucdinii shay-an marka meesha waxaa ku jirto sidaa ku dheh markuu yidhi ninkii waa tegey cali buu u tegey sidii buu ku soo yidhi falam yucdinii shay-an jumladaani marka waxay tusee sababkii uu u diray usaama ninkan xarmala ee cali u tag buu yidhi waxbuu marka ka dalbadayoo wax iga soo qaad buu wixii marka uu ka rabay inuu soo siiyo cali ma uunan siinin falam yucdinii ima soo siinin shay-an waxba ima siinin fadahabtu ilaa xasanin wa xusaynin xasan iyo xuseen baan u tegay iyo wabni jacfarin cabdullahi bni jacfar bni abi aalib raggaasaan u tegay fa awqaruu lii waa ii soo rareen oo waxay ii cusleeyeen rati yacnii rati ama intii ou qaado ayay ii soo rareen alaab iyo cunno iyo dhar iyo waxay tahay ayb marka iyaga inay jeebkooda uga soo rareena laga yaabaa waxay haysteen ay kaga soo rareen calin hadda marka inuunan u rarin oo uu islahaa haddii uu imaamnimo ku aqoonsan yahay iyo amiirnimo de waa inuu ku raacaa bay ahayd inuu kaa haraa ma aynan ahayn sidaasoo kale inuu qabayna waa dhici kartaa ayb fa awqaruu lii raaxilatii hashaydii bay ii rareen oo ay ii muggeed ayay i siiyeen oo wixii aan rabay ahaa ayb xadiidkan marka wuxuu ka mid ahaa baabkii kan ka horeeyey yacnii axaadiidtii aan soo dhaafnay baabu qowli nabiy sal ll ly slama lilxasani bni caliyin ina bnii hada la sayidun xasan marka sayidnimadiisa inta ka cad laftirkeeda ayb xadiidkan marka kaas u keenay ayb usaamana marka cudurdaarka uu ka cudurdaaranaya wuxuu ka wadaa hal mar buu ku qaldamay oo nin muslima uu dilay markii uu laa ilaha illa allahu yidhi kadib ayuu dilay markaasuu yidhi yaa rasuul allah waa ku gembanayay markaasuu yidhi hallaa shaqaqta qalbahu qalbigiisa ma dhambashi oo aad ogaatid bal adiga yacnii qalbigiisa ma dhambali kartid ma ogaan kartid tanna ma ogaan kartid ayb arrintaa marka iyada waa kii yidhi yacni waxaan jeclaystay inaan maalinkaas uun islaamo arrintaas marka dabkaasu hadda ka hor ku gubtay markan dambe marka aaduu isaga ilaalin jiray aad buu u taxadari jiray taasaa marka waxay keentay in cali uu uga haro arrimahaas ayb cali iyo raggiisana iyaguna waa ijtihaadayeen ayb oo waa ka soo hadalnay arrinkooda alwiqru marka la yidhaahdo asalka baqasha iyo dameer dameerka waxa lagu xambaaro muggood ayaa la yidhaha luqatan wa amaa ximlu lbaciiri ratiga rarkiisana waxaa la yidhaha alwasqu marka alwasqu ratiga rarkiisa w ximli marka la yidha wiqri marka la yidhaahdana waa dameerka iyo baqasha rarkooda ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan marka waxay kutusaysaa yacni saxaabadu mudaahano iyo inaynan aqoonin wixii ay diin u arkaan ayaga kaasay marka ka diin dhiganayeen xataa cidda ay aad u jecel yihiin waxa ay ayagu diinka u arkaan maynan uga tegaynin dadkaa jacaylkooda dartiis baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa qaala haddii uu yidhaahdo cinda qowmin qolo agtooda haddii uu yidhaahdo shay-an wax uma kharaja ou baxo faqaala bikhilaafihi warkaasi war ka duwan uu yidhaahdo ka warran qoom ayuu agtooda wax ku sheegay markuu ka tegayna wax ka duwanuu sheegay saddex xadiid buu keeni doonaa midka xudayfe isaga waa daahir oo ugu dambeeya saddexaad oo isaga kaasu aad buu daahir u yahay ayb midka yacnii ibnu cumar isaguna marka wuu keeni doonaa ayb oo midkaas ibnu cumar wuxuu ku imaan doonaa kitaabul axkaam ayb ayuu ku keeni doonaa ibn cumar markii la su-aalay liman sa'alahu can alqowli cinda alumaraa'i bikhilaafi ma yuqaalu bacda alkhuruuji canhu canhum kunaa nacuduhu nifaaqan buu yidhi oo kitaabulaxkaam iyuu ku keeni doonaa taas ayb ayb marka xadiidkana waxaa ku jirta hadda kan soo socda uu keeni doono waxa qofka isagoo kaa maqan laga yidhaahdo markuu kula joogana ay ka duwan tahay sida aad dhahayso waa noocu qadrin waa dhagarti iyo wixii baycadii laga baxaya nooc ka mida ayb xadiidka abu barzana isagaaba keeni doono aan arkayna qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayuub alwaashixiyu qaala xadaanaa xamaad bnu zaydin can ayuuba wahuwa bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy can naaficin qaala lamaa khalaca ahlu lmadiinati reer madiina markii ay siibeen yaziida bna mucaawiyata yaziid yaziid bnu mucaawiya jamaca bnu cumara xashamahu ibnu cumar wuxuu jamciyey dadkiisii dad ugu dhowaa ee isaga u caroonayay u tacasubayay ee dhibka u dhibka yacni kala dhibsanayay dhibkiisa ayb xashamatu rajul waa dadka yacni man yaqdabu lahu qofkii hadday wax gaaraan u xanuunsanayaa jamaca bnu cumara xashamahu ayuu jamciyey wa waladahu iyo ilmihiisii faqaala waxau yidhi innii samictu nabiya sala allahu calayhi wasalama nabigaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo yunsabu likulli qaadirin waxaa loo taagaa oo loo oogaa likulli qaadirin mid kastoo dhagro oo yacni ballanta ka baxo liwaaun calan yowma alqiyaamati maalinta qiyaama yacni wuxuu leeya yaziid intaad la mubaayacoteen haddana baycadii uga baxaysaan wax fiican maaha waa dhagar ayb wa inaa anaguna qad baayacnaa hada rajula ninkan ayaan la mubaayacoonay calaa bayci illaahi wa rasuulihi alle iyo rasuulkiisa mubaayacadoodii baan kula mubaayacoonay wa innii laa aclamu ma ogi qadran dhagar acdama ka weynin badan min an yubaayaca rajulun nin in lala mubaayacoodo calaa bayci illaahi wa rasuulihi alle iyo rasuul xukunkooda lagula mubaayacoodo kitaabkii alle iyo sunnadii rasuulka uma yansibu lahu lqitaal dabadeed qofka uu u taagayo dagaal intuu la mubaayacooda haddana uu la dagaalamayo wa inii laa aclamu ma ogi axadan axad minkum idinka idinka mida khalacahu oo yacni yaanan ogaanin waay yaanan idinku arkin mid idinka idinka mida oo baycadii ka siibtay walaa taabaca fii hada alamri walaa taabaca raacay fii hada alamri arrinkan oo khalciga ahna oo dadku inay baycadii ka baxaan nin idinka idinka midoo dadka ku raacay yaanan arkin yah hahe wa inii laa aclamu ma ogi ma ogaanayo axadan axad minkum idinka idinka mid ah axadka oo khalacahu yacnii ka baxay baycadii ka siibtay walaa taabaca saasaa ee taal walaa taabaca raacay oo dadkii marka baycadii ka baxay ku raacay fii hada alamri shanigan ilaa haddii uu jiro ilaa haddii aan ogahay kaanat alfaysala baynii wa baynahu ilaa haddii uu jira kaanat waxay ahaanaysaa arrintu alfaysala kala go beynii aniga iyo wa baynahu isaga ninkii idinka idinka mida oo baycadii uga baxo oo dadkaa ku daydoo raaco ani isaga waa kala go-aynaa buuli marka yacnii qofka inta lala mubaayacooda haddana dagaal laga abaabulo macnaheedu waxay tahay markii lala joogana si in loola dhaqmo markii laga tagana si ka duwan waana tarjamada macnaheeda oo xadiidka marka uu u keenay u tarjamay ayb yaziid iyana marka dabeycadoodii marka waa tii markii dambe ay xijaaj ku dagaalameen cabdullahi bnu zubayr iyo iyo iyaga reer bani umaya ay ku dagaalameen ayb meeshaas marka walaa taabaca wuxuu yidhi kada lilakhari bimusanaatin fawqaaniyatin uma muwaxada taabaca walilkushmihaniyi bimuwaxadatin uma taxtaaniyatin yani baayaca waa riwaayada kushmihani weyaan ayb ilaa kaanat ilfaysala baynii wa baynahuna muqaaacan ku samaynaa waa goynayaa ninka sidaa yeela marka ibnu cumar wuxuu lahaa isaga qofkii lala mubaayacoodana baycadiisa inaan laga bixin hadday dadku iskhilaafsan yihiinna intay iyagu taladoodu meel ay gacanta ka gelayso in aan cidna lala mubaayacoonin waagii qof ay talada gacantiisa gasho qofkaas in laga dambeeyo oo lala mubaayacoodo waa gaari doonaa cabdulmelik ibnu marwaan iyo markay dagaalamayeen iyo raggii dagaalka kula jiray markii cabdulmelik dhulkii dhammaa isagu qabsaday oo masar iyo ciraaq iyo xijaaz markuu isagu gacanta ku wada dhigay ibnu cumar ehelkiisii ayuu keenay waa la mubaayac marka isagu ma uunan arkaynin cinda alikhtilaaf baycada la sameeyo qaala xadaanaa axmed bnu yunus wahuwa alyarbuuciyu qaala xadaanaa abu shihaab abu shihaab magaciisa waxaa la yidhaha cabdurabbihi bnu naafic cabdurabbihi bnu naafic ayb can cawfin wa huwa cawf alcaraabiyu can abilminhaal sayaaru bnu salama lera abulminhaal can abilminhaal qaala lama kaana bnu ziyaadin cubaydullaahi bnu ziyaad markuu ahaaday iyo wa marwaanu iyo marwaan bishaami markay ahaadeen cubaydullaahi bnu ziyaad waxaa la dhihi jiray cubaydullaahi bnu ziyaad bni abiihi ziyaad bnu abiihigaasna marka waxaa la yidhaahdaa mucaawiya la dhashay marka ziyaad ibnu abiihiga iyo cubaydullaahigaba dad fiican maynan ahayn oo siiro taariikhdoodu ma fiicnaan jirin waa ninkii cubaydullaahi ibnu ziyaad isagoo basre ka talinaya ninkii la yiri waaye saxaabigii uu usoo galay markaasuu ku yidhi ey bunaya wiilkay waa ku waaninayaa buu yidhi nebigan ka maqlay ina shara ricaa'i alxutama ee iska ilaali inaad iyaaka an takuuna minhu dadka madaxda dadka u noqdo kuwa dadka baabi'iyaa ugu xun oo dadka laayo ee inaad kuwaas ka mid noqoto iska ilaali markaasuu yidhi ijlis inamaa anta min nukhaalati asxaabi muxamed iska fariisuu yidhi adiga buunshaa tahay nebi maxamed asxaabtiisa buunshahoodaa tahay markaasuu wuxuu yidhi wahal kaanat fiihim nukhaalatun asxaabtii rasuulka dhexdooda wax buunshaa miyaaba jiray inamaa kaanat inukhaalatu fii man bacdahum wa fii gayrihim buunshaha iyaga keyrkood iyo dadkii ka dambeeyaa laga helaa maahane ayagu waxaas maba ahaa jirno yidhi waa isaga tegey wuxuuna ahaa dadkii markii xuseen la dilay xuseen bin cali radia allaahu canhu dadkii madaxiisii inta loo keenay ayuu wuxuu bilaabay inuu ul saas ugu taataabanayo oo uu leeyahay alla qurux badanaa awowgiis u ekaansho badanaa saas u dhahaya in aada u siiro xunuu ahaa isagana markii dambe si xununba u dhintay waana yani xaalkiis aad buu u xumaaday ayb ninkaasi marka cubaydullahi ibnu ziyaad isagoo basro joogo ayaa basra waxaa qabsadeen niman xuseen inay u aaraan rabay oo quraa la dhihi jiray ama taa'ibiinna la baxay oo iyagu waxaan ka toobad keenaynaa bay dhaheen khudlaankii aan xuseen ku samaynay xuseen ayaan marka u helinaynaa nimankaasaa marka ciidan ay xolay abaabusheen basray qabsadeen markii ay basre qabsadeen cubaydullahi ibnu ziyaad waa ka cararay markaas waay marka uu shaam marwaan ugu tegey marwaan ibnulxakam marka uu shaam ugu tegayo waa markaas ayb qaala lamaa kaana bnu ziyaadin cubaydullahi ibnu ziyaadna markii dambe inta la dilay yaa isaga laftirkiisa meydadkooda waxaa la safay cinda raxabati masjid alkuufa ayaa saa loo safay abeesaa siday u soo socotay sanka ka gashay isaga dhan ayb lamaa kaana bnu ziyaadin wa marwaanu bishaami markay ahaaye ahaadeen waa markii basra uu kasoo tegay wa wataba bnu zubayr ibnu zubayrna uu ku booday uu qabsaday bimakata maka wa wataba alquraa'u quraa'diina ay qabsadeen ay ku boodeen bilbasrati basra quraa'da marka laba macnaa ku jira khawaarijta in laga wado khawaarijtu markay basra qabsatay ama in quraa'da laga wado dadkan iyagu taa'ibiinta la baxay sulaymaan ibnu surad nin la yidhaahdaa madax u ahaa oo caabid ahaa labadaas macnay ku sheegaan shuraaxda macnaha dambe ibnu xajar waa ishaaray waxaana waa tilmaamayba shamsudiin albarmaawi fi laamici sabiix isaga macno kale maba sheeginba quraa'da nimankaasuu ku macneeyey ayb wa wataba alquraa'una bilbasrati ay qabsadeen ku boodeen fandalaqtu maca abii aabbahay baan la tegay ilaa abi barzata alaslamiyi abi barzata alaslami baan la aaday xaggiisa ani aabbahay baa israacnay abu barzaan aadnay xataa dakhalnaa calayhi ilaa aan u galnay fii daarihi daartiisa isagoo ku jiro aan ugu galnay wa huwa jaalisun isagoo fadhiya fii dilli culliyatin qol sarreeyo qol meel taaga ku yaalla isagoo hooskiisa fadhiyo lahu isaga uu lahaayo min qasabin ka samaysan qasab fa jalasnaa ilayhi agtiisaan fadhiisannay fa ansha'a abii aabbahay wuxuu gudagalay yastadcimuhu alxadiida xadiidka inuu ka quudanayo sheekada yacni ii sheekeeya wax ii sheeg inuu leeyahy yacni yastadcimuhu macnaheeda xata yatlubu minhu alxadiida xadiid buu ka dalbaya yani sheekadiibuu marka inuu waa ka cunno dalba ayb yastadcimuhu alxadiida meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa markii fidna ama wareer dadka ku dhaco dadka cilmiga leh in wax la su-aalo say idinla tahay maxaa sharcigu muxuu arrinkan ka qabaa wixii cilmi leh in markaas la aado wax la su-aalo oo aan dadka aan cilmiga lahayn markaas aan waxba la weydiinin oo dadka cilmiga leh wax la su-aalo ayb sida hadda ay yeelayaan oo kale fa qaala waxa uu yidhi yaa abaa barzata abaa barzow alaa taraa miyaadan arkaynin maa waqaca fiihi nnaasu dadku waxay ku dhaceen dhexdiisa fa walu shayin shaykan ugu horreeyo samictuhu aan maqlay takallama bihi inuu ku hadlay abuu barza wuxuu ahaa ini ixtasabtu aniga waxaan ku ajartirsaday cinda allaahi ilaahay agtiisa annii aniga asbaxtu inaan soo waabariistay saakhitan mid caraysan anigoo ah calaa axyaa'i qurayshin quraysh qabaa'ilkeeda ama kooxo quraysh ka mida inaan u caraysanahay anoo ku ajartirsanayaan soo toosay aan soo waabariistay in ixtasabtu waan ajartirsaday cinda allaahi ilaahay agtiisa annii aniga asbaxtu waxaan ahaaday saakhidan mid caraysan calaa axyaai calaa axyaa'i qurayshin quraysh yacnii kooxaheeda ana u caraysan sidaa baan ahaaday inaan u caraysanahay taasaanna ku ajartirsanaa ilaahay agtiisa aan ku ajartirsaday innakum idinku yaa macshara alcarabi carabay kuntum waxaad ahaydeen cala alxaali aladii calimtum xaaladdii aad ogaateen min adillati oo dulli walqilati yaraan wadalaalati baadinimo ah ayaad ku sugnaydeen wa ina allaha alle anqadakum bilslaami alla wuxuu idinku koriyey oo idinku badbaadiyey islaamka iyo wabimuxamedin sala allahu calayhi wasalam iyo nebi muxamed xataa balaga bikum ilaa uu idin gaaray maa tarawna waxaan aada arkaysaan ayb sidaasaad khayrkaasaad ku jirteen xataa balaga bikum ilaa arrinku uu idin gaarsiiyey maa tarawna waxaan aada arkaysaan wa haadihi addunyaa tan adduunyada ah allatii adduunyada oo wa haadihi tan addunyaa ee adduunyada ah allatii tii weeyaan afsadat baynakum dhexdiina fasaadisay adduunya unbaa idin fasaadisay ina daaka kaagaasi alladii bishaami shaam ku sugan marwaanu ka wadaa ina daaka kaagaasi alladii bishaami shaam ku sugan wallaahi baan ku dhaartay in yuqaatilu maa yuqaatilu ma dagaalamayo ilaa cala addunyaa adduunyo darteed unbuu u dagaalamayo midkaa shaam jooga wax kale maana adduunya maayo wax kale u dagaalami maayo marka bacdi la'ima baa waxay yidhaahdeen abuu barza wou la mubaayacooday marwaan haddana muxuu sidaan u leeyahay waxay yidhaahdeen wuxuu sidaan u leeyahay isaga madhabtiisu waxay ahayd ninka haddii xataa uu madax yahay ee lagu qabsado madaxtinimada ee ay kelifto inuu dagaal galo oo inuu dagaalka iska dhaafo oo sidii cuhmaan yeelay hala dilo haddii la doono asaga inuu faraha ka qaado dagaal isagoo sidaas u arkaaya marka maadaama uunan sidaas samaynin xukunkiisii u dagaalamaaba u jeedaa marka laakiin ibnu xajar isagu wuxuu leeyahay maba la mubaayacooninba abuubarza marwaan maba la mubaayacoonin taasuuna xoojinayaa weliba ayib kuwaan marka halkaasoo reer shaam uu dhigay wa ina haaulaa'i kuwaan aladiina kuwan oo bayna adhurikum idinka ah dhexdiinna ah basrow ka hadlayaa kuwa joogo quraada quraadaas marka ama waa khawaarijta ama waxaa naafic alasraq uu madax u ahaa amase dad iyagu quraa ahaayo cubaad u badnaa oo halkaa iyagu qabsaday nimankaa sulaymaan ibnu suradna uu madaxda u ahaa alkhusaaci wa ina haaulaai kuwan aladiina bayna adhurikum dhexdiinna ah wallaahi baan ku dhaartay in yuqaatiluuna maa yuqaatiluuna ma dagaalamayaan ilaa calaa dunyan adduunya darteed unbay ku dagaalamayaan ilaa calaa dunyan ilaa lidunyan macnaheed calaada tacliiliya way wa ina daalika kaagaasi alladii bimakata maka joogana cabdullaahi bnu zubayr buu ka wadaa midkaa maka joogana wallaahi baan ku dhaartay in yuqaatiluu ma dagaalamayo ilaa cala dunyaa adduunya darteed unbuu isna u dirirayaan ayb marka tarjamada iyo xadiidkan say isu mudaabaqaynaya ille tarjamada waxay tahay qofku inuu dadna markuu la joogo wax ku hadlo marku kasoo tagana wax kale ku hadlo waxay ka waafaqay baa layidhi tarjamada abuubarza wuxuu leeyahay nimankani waxay isu muujinayaan inay diin u dagaalamayaan iyaga diin barax tiran laakiin adduunya ugu hoos laaban mana sheegayaan u ka wadan marka marka ay dadka la joogaan waxa ay sheegayaan iyo marka ay yacni iyagu macaaribtooda iyo ay qabsanayaan baa kala duwanuu leeyahay ee taasna waxay iska noqon kartaa ijtihaad isagu saasay la noqotay qaraa-in iyo waxunbuu kolley arkaayey ee dadka hadda baadinkooda cid og ma laha ilaahay unbaa garanaya ayb macnahaasa unbaa marka ka muuqanayo saasuu ibnu xajar yidhi ayb haddii la yidhaha marka qof saxaabaas oo cabdullahi bin zubayr saxaabi oo suuragal ma tahay adduunyay wax lamida inuu ku dagaalamo saxaabigu macsuum maaha isaga isagoo dhinacna diin ka fiirinayo waxyaabo kale adduunye inay soo galaanna waa suuragal oo allaba waa ka dhahaya minkum man yuriidu dunyaa wa minkum man yuriidu alaakhira marka adduunya waa rabi karaan iyaga haddana laakiin keyrkood waa ka fiican yihin mar walba waana ka iska ilaalin badan yihin waana ka diin badan yihin ayb walidaalika ibnu cumar xataa waa dhihi jiray sidaan oo kaleo nin baa u yimid markaas xadiis adabulmufradka uu imaamu lbukhaari ku soo saaray ninbaa u yimi markaasu wuxuu yidhi aabbahay wuxuu dardaarmay ratigan buu dardaarmay fii sabiilillahi buuna u dardaarmay cabdullaahi bnu zubayr jeyshkiisa nin ka midana wuxuu leeyahay haddii fii sabiilillahi loo dardaarmay meeshan kusoo dar halkaana fii sabiilillaahi ah markaasuu ibnu cumar wuxuu yidhi maya maa yuqaatiluuna ma dagaalamayaan buu yidhi ilaa waxay u dagaalamayaan buu yidhi taabica taabica marka waxuu ka wadaa shabadda yacnii ninka shabadda samay lahay oo isaga laga dambaylahayo wareegtadiisu socon lahayd mulki iyo boqortooyi kuwa u dagaalamayaan shabaday u dagaalamayaan ee ha siinine ratigan waxaad siisaa qofkii aad aragto gaal isagoo la dagaalamaya muslimiin gaala la dagaalamaysa markaad aragta ratiga sii fii sabiilillahi kaasa ah laakiin muslimiin ayagu isdirirayaan fii sabiilillahi ma ah sidaasuu ku yidhi marka ibnu cumar hadalkan markay kaasaa aada isugu dhow ayb abi barza marka saddexdan qoloba marka sidaan uu ku yidhi bacdi riwaayaat marka waxay leeyihiin ayb oo meel kaleu ku keeni doonaa wuxuu leeyahay cidina kama aadan tegine dadka yaa toosanaa la yidhi marka abu barza kuwaan waxbaad ka sheegtay kuwaanbakuwaan waxbaad ka sheeg yaa toosan markaasuu wuxuu yidhi dadka maanta waxaa ugu khayr badan qofka ilaahay la kulmo buu yidhi isaga oo calooshiisu ay ka maran tahay maal muslim oo uu si xaaraana uga qaatay dhabarkiisuna dhiig muslim ou ka khafiifsan yahay yacnii qofkii dhabarkiisuna dhiig muslim ounan cuslaynin calooshiisana maal xaaraana ay ka maran tahay kaasaa badbaadayuu yidhi wakhtigan abuu barza radia allaahu canhu wuxuu ku keeni doonaa kitaabulaxkaam iyo meelahaasuu ku keeni doonaa ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanaa buu yidhi wa fiihi istishaaratu ahlilcilmi waaddiini cinda nusuuli lfitan dadka ahlucilmiga ahludiinkaa in lala tashtaa inay wanaagsan tahay waqtiga fitnada wa badlu lcaalimi nasiixata ninka caalimkana inuu nasiixada bixiyo liman yastashiiruhu ninkii la tashto wa fiihi liktifaau fii inkaari lmunkari bilqowli walow fii gaybati man yunkiru calayhi mararka qaar inaad munkarka ku radin kartid qowl bis haddaadan gacan awoodi karin walow xataa qofka aad munkarka ku xukumaysaaba ha kaa maqnaadabe liyatacida man yasmacuhu lianna ninka maqlaayo inuu ka waansamaa la rabaa fayaxdara min alwuquuci fiihi markaa uu ka digtoonaado inuu waxaa ku dhaco ayb qaala bnu baaal ayb qaala xadaanaa aadamu bnu abi iyaas wa huwa aadamu bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaanaa shucbatu wa huwa bnu lxajaaj abu bistaam alcatakiyu can waasilin alaxdab waasil bnu xayaan alaxdab can abi waa'ilin wa huwa shaqiiqu bnu salma can xudayfata bni lyamaan qaala waxa uu yidhi ina almunaafiqiina munaafiqiinta alyowma maanta sharun minhum way ka shar badan yihiin calaa cahdi nabiy sal ll ly slam waqtigii nebiga kuu joogay kaanuu yowmaidin maalinkaa waxay ahaayeen markii nebiga waqtigiisii yusiruuna waa siraysan jireen walyowma maantana yajharuuna bannaankay soo dhiganayo wuxuu leeyahay munaafiqiinta xilligii nebiga iyo xilligan xilliganay daran yihiin xilligii nebiga waa siraysan jireen hadda laakiin bannaankay soo dhigayeen qaala bnu bataal inamaa kaanuu sharan miman qablahum kuwa markan joogo kuwii ka horreeyey waxay uga shar badan yihiin lianna almaadiina kuwii hore kaanuu yusiruuna qowlahum qowlkoodu waa siraysan jireen falaa yatacaddaa sharuhum ilaa gayrihim shartoodana ma u tallaabi jirin gayrkood wa ama alaakharuuna kuwa kale laakiin fasaaruu yajharuuna bilkhuruuji cala ala'ima waxay bannaanka soo dhigan jireen inay madaxda ku baxaan wa yuuqicuuna shara bayna alfiraqi dadkana shar ayay ka dhex ridi jireen fayatacaddaa dararuhum ligayrihim buu u tallaabi jiray qaala wa mudaabaqatuhu litarjamatina wuxuu ka mudaabaqaynayaa min jihati ana jahrahum binnifaaqi nifaaqa ay kor u qaadayaan wa shahra silaaxi cala annaas iyo dadka oo ay hubka kor ugu qaadayaan huwa alqowlu bikhilaafi maa badaluuhu min adaacati wuxuu ka soo horjeedaa daacadii ay bixiyeen xiina baayacuu awalan man kharajuu calayhi aakhiran markii ay la mubaayacoonayeen madaxdii hor iyo markan dambe ay la dagaalayaan baa iskhilaafsan saas waaye mudaabaqada ayib haddii xudayfa uu leeyahay waqtigaas waqtigiisi isaga munaafiqiinta maanta bannaankayba nifaaqii soo dhigteen zamankan maxay idinla tahay marka zamankan bannaanka iyada laftirkeeda u taallaa lianna waxuu muujinaaba farxad wuxuu la muujinayaa farxaddii waxaa laga yaabaa inuu gaaladii la muujiyo farxaddii waxaa laga yaabaa muslim dhibkiis iyo yacnii iyo yacnii diinkii faaf in la faafiyo oo lala dagaalamo diintii oo la caburiyo inuu kala qayb qaataaba laga yaaba oo uu ugu kaalmeeyo gaalada diinkii la dirirkii diinka saxda ah ay la diriraan taasi marka weliba ay bannaanka arrintaa ay kusoo dhigtaan oo ynan gambanaynin dadkan hadda haddaad fiirisaan liberaaliyiinta la dhahayo afkana waxay ku leeyihin annaga muslimiinaan nahay haddana laakiin dhaqankooda iyo ictiqaadaadkooda iyo waxa ay bannaanka la soo baxayaanay ku doodayaan kulli waa diinka baxo ayb weliba caalamul islaami liberaaliyiintaas hadda aaday ugu bateenba bal yacnii ardulxaramayn iyo najdi bayba buuxaan bay ka hadlaayaan oy qaylinayaan mar walba waxa ay ka qaylinayaan ay la dagaalamayaanna diin see la ysugu dhaqi karaa bay taagay marka nin diin lagumaba waxaan axkaam shareecadu axkaam ma laha waa iska cibaadaad iyo waxyaaba ruuxaaniyaad quluubta lagu dhisa bis ninka ku doodayo haddana islaamnimo sheeganaya munaafiqnimada oo xudayfa sheega xaggee uga baxaan ayb allahuma mustacaan dadkii waxay islaaxi lahayna waxaad moodaa dhinac unbay mar walba u badanayaan shar baa meel ka imaanaysa shar shuruur fara badan baa la iloobayaa intii shar mucayana lagu maqan yahay culimmadii horena waxay ahaayeen hal waqti ayay waxay la dagaalamayeen boqolaal shar ayay la dagaalamayeen sheikhulislaam ibnu taymiya ciz ibnu cabdisalaam iyo haddaad fiiriso marka meeqo dagaalay ku jireen meeqo dhinacay diinka ka difaacayay waa yaabaysa qaala xadaanaa khallaadun qaala xadaanaa miscarun can xabiib bni abi haabitin can abi shactaa can xudayfata qaala inama kana nifaaqu nifaaqu wuxuu ahaa calaa cahdi nabiy sal l slam waqtigii nebiga faama alyowma maanta fainama huwa alkufru bacda aliimaan maanta waa gaalnimo iimaanka kadib nifaaqii bay bannaanka soo dhigayaan nifaaqii haddii bannaanka lasoo dhigana waaba kufri ayb halkan marka wuxuu leeyahay waxaa ku jirto nugta isnaadiya waxay tahay abu shactaa can xudayfa ibnu xajar wuxuu yihi lam ara liabi shactaa'i can xudayfata fi lkutubi asitta ila hada alxadiid maa sanadkan abi shactaa can xudayfa halkan xadiid baa kutubu sita dhan ku yaalla ayb baabuna hada kani baabun marka xadiidkanna kii hore buu la macno noqonaya ayb marka xudayfa kama wado waqtigan nifaaq ma dhacaya kama wade wainamaa araada nafya itifaaqi alxukmi lianna nifaaqa idhaaru liimaani wa ikfaau lkufri wawujuudu dalika mumkinun fi kuli casrin wainama ikhtalafa alxukmu lأn الnabiya sal ا slam kana yta'lafuhum wayaqblu ma adharuuhu min alislaam walow dahara minhu ixtimaalu khilaafihi ama bacdahu faman adhara shayئa fainahu yu'aakhadu bihi xukunka isbedelaya baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa yuqbata ahlu اlqubuuri ilaa la majeerto oo la kamto dadka ahlu qubuurta saacaddii ma dhacayso ilaa dadka ahlu qubuurta la kamto oo qofka uu yidhaahdo alla yaa qabrigaa ninka ku jira iga dhigo ayb oo la majeerto qaala marka fitnadaana dabcan keenayso fitna ka carar waay dadku marka laba nooc waayo ninkii muuminkaana fitnow ka carara inuu iska dhintou jeclaanaya walidaalika marka la leeyahay midkiin yownan tamaninin geeri lidurrin nazala bihi lidurrin nazala bihi bay ku qaydan tahay durkaasna waa dur u noqonayo jismiga laakiin dur diini ah marka uu yimaado waa u tamanin karaa axaadiisku saasay tusaysaa waxaa kaloo meesha ku jira iyadana sidoo kale dadka aan ahlu diinka ahayn laftirkooda dhibka inta ka bato iyo masaaibta intay ka bataan bay inay iska dhintaan oo dhimashada uga raaxaysaan iyagana ay jeclaanayaan qala xadaanaa ismaaciilu wahuwa ismaaciil bnu abi uways qaala xadaanii malikun malik waa ismaaciil abtibu u yahay can abi zinaad wahuwa cabdullahi bnu dakwaan can alacraj wahuwa cabduraxmaan bni hurmuz can abi hurayrata can nabiy sal l slama qaal laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa yamura arajulu ilaa qofka uu soo maro biqabri rajuli ninka qabrigiisa fayaquulu wuxuu dhahayaa yaa laytanii makaanahu alla shallayta ee booskiisa ahaadeena yacni maxaan booskiisa ugu jiri waayey aniga meeshan qabrigan maxaan aniga u dhiman waayey mar hore marka xataa yamura alrajulu biqabri alrajuli alrajul meeshani laa mafhuuma lahu macnaha maaha nin nimanku keliya ay dhahayaanoo naaguhu aysan dhehaynin maaha alrajul hadda marka qaydun laa mafhuuma lahu weeyaano qof unbaa laga wada nini naag waxay doonaysaba ha ahaatee ayb bacd riwaayaat marka waxay leeyihiin walaysa bihi diinu ila albala diin kama ahane balad iyo dhib unbay dhib uu arkay unbay ka tahay bacdi riwaayad marka sidaasay ku darayaan ayb ayb qurطubi isagu wuxuu yidhi kaana fi اlxadiiثi ishaaratn ilى ana alfitna wاlmashaqaةa albaaligaةa sataqacu xataa yakifa amru اddiin fitan iyo mashaqo xeel dheer baa dhacayso ilaa diinta sha'nigeeduba uu fududaado wayaqila alictinaa'u biamrihi diinta sha'nigeeda in la daryeelo laysku kallifana ay yaraato walaa yabqa liaxadin ictinaa'un ilaa biamri dunyaahu wa macaashihi wa nafsihi wax baaqi noqonayo qofku uu isku kallifo ama uu daryeelo ma jirayaan ilaa adduunyadiisa noloshiisa nafsadiisa maahan iyo maa yatacallaqu bihi wa min hama marka meeshaas ayaa caduma qadru lcibaadati ayaama alfitna marka sidaa la gaaro cibaadada shanigeedu waa weynaanayaa marka iyo ajarkeeda waqtiga fitnada lianna say fitno u badanayso u badanayso qofkii diintiibuu iloobayaa seed ku noolaataa unbuu ka fakaraya ayb waana wax daahiroo waaqaca ka muuqanaya ayb dadka qaar waaba dhahayaanba diin maxaa adiga kaa gala intaad ka awoodda ka sameey waxa kalena murugteeda iyo shiddadeeda iska dhaaf ilaaha ilaashana ayuu ku leeyahay maxaa la sameynaa marka seen isu badbaadinaa le hala feeriyo aa midda marka uu tilmaamaya dadkii cibaadaadkii dhammaay waa iloobayaan waqtigaas fidnaa ayb halkan marka xadiiduu keenay aada u qiimo badan oo wuxuu yidhi waqad akhraja alxaakimu min ariiqi abi salamata abuu salamata bn cabdiraxmaan qaala cudtu abaa hurayrata abuu hurayraan soo booqday faqultu waxaan ku idhi allaahuma shfi abaa hurayra ilaahu abuu hurayra caafi waa jirana faqaala wuxuu yidhi allaahuma laa tarjichaa ilaahu naftaani caafimaadha ku celin in istaacta yaa abaa salamata abuu salamow haddaad awoodid famud iska dhimo waladii nafsii biyadihi baan ku dhaaranayaa layatiyanna cala alculamaa'i zamaanu ilaahan ku dhaaranayaa culummada waqti baa u imaan doono almowtu axabu ilaa axadihim min adahabi alaxmar midkood geerida looga jacayl badanaayo dahab dahab iyo geeri geeri ou jeclaysanayo ayb walayatiyanna axaduhum qabra akhiihi midkood wuxuu imaanayaa walaalkii qabrigiisa hor dhintay fayaquulu laytanii makaanahu markaasu wuxuu leey alla shallayta imaan ahaada booskiisa ayb waxay kutusee marka yacni ninka culummada markuu munkar arkaayo waxna ka qaba karin qalbigiisu marka waa murug buu u muraaro dilaacaya ayb wa fii kitaabi alfitan min riwaayati cabdillaahi bni saamit can abi darin qaala yuushiku waxaa dhow buu yidhi an tamura aljinaazatu janaaze inay soo marto fi suuqi suuqa cala aljamaacati fa yaraaha rajulu qofka uu arko fayahuzu ra'sahu madaxiisa markaa uu raariciyo uu madaxa liiliijiyo fayaquulu uu yidhaa yaa laytanii makaana haada alla tan maan ahaado qultu yaa abaa dar ina dalika la min amrin cadiim abudarow arrinkaasi arrin weyn buu ka ahaanayaa xaggiisa qaala ajal arrintaa arrin sahlan maaha arrin weyn bay ka dhalanaysaa oo ka ahaanaysaa sax waaye buu yidhi waa nacam sidaas marka haddii dadku dad tamaninaya waxay noqon karaan dad fiican akhyaar ah markaa diinkoodii u cabsanayaan hadday dad ashraar ah ay tamaninayaan geeridana musiibada ku timid darteed oo adduunyadooda ka asiibaysa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan tagayuru zamaani waqtiga doorsoonkiisa soo isu bedelaya waqtiga xataa tucbad alawthaanu ilaa asnaamtii dib loo caabudo yani fitanku waxay keensanayaan in zamanku isdooriyo uu isbedelo ilaa dadkii ay caabudaan asnaamtii la yaqaanay hore laata iyo cuse iyo dulkhalasa ayb laakiin da asbaab baa ka soo horeynaysa asbaabta ka horeynaysana waa in diinkii laga jaahil noqdo asbaabta weliba yacni tawxiidkii in laga jaahil noqdo waa sabab weyn dadku markay tawxiidka iyo shirkiga kala garan waayaan ay ka jaahil noqdaan jahligaasi markuu xeel dheeraado waxaa imaanayso asnaamtiiba in laga doono layska caabudo ayb waana ku muuqanaysaayo bal dad baaba axaadiis waxay ka dhigeen low axsana axadukum danna midkiin haddii uu malada u wanaajiyo fii xajarin dhagax la nafacahu waa anfici laha yani midkiin hadduu aamino dhagaxan waxbuu kuu tari karaa dhagaxan waa ku caafinaya hadduu aamino waxba u taraa dhagax xadiidtaas marka axaadiiu ma waxay noqonaysa marka axaadiid ahli tawxiid miya mase waa axaadiid ahli shirk waxyaabahaasa marka waxaa laga dhigay axaadiid diin loo ekeysiiyey dadka marka haddaynan axaadiidtii kala sooci karin waxaasna ay ku dhex socoto suu jaahil ma noqonayan hadday jaahil noqdaanna markaasna hamti waa la caabuda qaala xadaanaa abulyamaan wahuwa alxakamu bnu naafic qaala akhbaranaa shucaybun hadda laftirkeeda hadaad fiirisaan in badan oo dadka ka mida maxaa tahay haddaad weydiiso muslim islaamnimada ma jeceshahay haa waa jecelaha laa ilaha illa allahu macnaheed ma garanayo laa ilaha illa allahudii raasumaalka u ahayd haddii macnaheedu uusan garanaynin khatar soo maaha iyadii xataa waxma badbaadinaysa marka iyadii lafteeda waxba ma taraysa haddaan macnaheeda la garanin qala xadaanaa abulyamaan wahuwa alxakamu bnu naafic qaala akhbaranaa shucaybun huwa bnu abi xamzata can zuhriyi qaala qaala saciidu bnu lmusayab akhbaranii abuu hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sal ly slam qaal laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso ma qumayso xataa tadariba ilaa ay isciriiriso ama ay dhaqdhaqaaqdo alyaatu nisaa'i dowsin reer dows naagahooda baridooda calaa dilkhalasati sanamka dilkhalasa la yidhaha korkiisa yani xataa tadariba alyaatu nisaai dows waxaa laga wadaa waa isciriirinayaan intay gaadiid soo raacaan oo ay dulkhalaso sanamka la yidhaha ay u soo raacaan markaas ay aad u tiro badan yihiin oo isciriiriyaan marka isciriirintooda waxaa ka dhalanaya in baridoodu dhaqdhaqaaqayso ilaa gaadiidku waa la dhaqdhaqaaqaya rate owr ama baabuur iyo waxay raacaan kinaaya marka waxaa weyaan can tasaaxumihinna say isugu soo ciriirinayaan dulkhalasa sanamkaas calaa dilkhalasa marka waxay tahay waa dawaafayaan sanamkaas dawaafkiisii iyay isku ciriirinayaan wadulkhalasa daaqiyatu dowsin qoladaa dows sanamkoodii wey allatii kaanuu yacbuduuna fi ljaahiliyati jaahiliyada ay caabudi jireen marka dadkan dambe yaa baraya shaydaankaa baraya leanna waxaan siirada ku haynaa asnaamtii la caabudi jiray waqtigii nuux in la caabuday jaziirat alcarab in lagu caabudi jiray yaa u macallina shaydaankaa u macallina kulligood halkaas macallin bay qabaan atawaasaw bihi bal hum qowmun daaquun ayb xadiidka iyo tarjamada marka way isku daabaqaynaya qaala bnu tiin fiihi alikhbaaru biana nisaءa dowsin yarkabna dawaaba min albuldaani ila asanami اlmadkuur fahuwa almuraadu bidiraabi alyaatihina qultu wayaxtamilu an yakuna almuraadu anahuna yatasaaxamna waa isku ciriirinayaan bxayثu tadaribu cajiizatu bacdihina alأkhraa cinda aطawaafi xawla sanami اlmadkuur dadkan hadda waa kuwaana awaaf kacbada keliya la awaafi karaa in badanoo dadkii ka mid a meesha keliya la dawaafaa laguma karo qubuurtay dawaafayaan qubuurtuna inay asnaam noqon karto nebigu waa sheegay salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi oo wuxuu yidhi allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad qaala bnu baaal hada alxadiidu wamaa ashbahahu xadiidkan iyo wixii u egba laysa almuraadu bihi ujeedkiisu maaha ana addiina yanqaicu kulluhu diintoo dhan waa wada tirtirmee maaha fii jamiici aqdaari ilardi waa ka tirtirmaysaa maaha xataa laa yabqa minhu shayun ilaa waxba aynan ka baaqi noqonin liannahu habata waxaa sugnaaday ana alislaama yabqaa ilaa qiyaami saaca marka dadkii jamaaco muslimiinta laga wayn maayo oo ahlu tawxiida oo iyagoo xaqa ku taagan laakiin dad badanna sidaanay samayn doonaan macnuhu sidaas weeyaan ila anahu yadcufu laakiin diinku waa daciifaya wayacuudu gariiban kamaa bada'a wuxuu noqonayaa gariib sidii uu ku bilowdayo de gariibnimada haddayba ka muuqanayn lanna waxaad arkay nin dhanoo diin akrinayo ku dhahayo wuxuu la yaabayaa war ilaahay keliya hala caabudo ilaahay keliya hala baryo qoom dhan buu eedaynaya markaasuu le war maxaad qoladan ka rabtaa ilaahay keliya hala tuugay dhahayaan ilaahay keliya hala baryo inaad gariibsato soo iyada ariibgariib maaha marka islaamnimadiiba in maxaa laga fahamsan yahay haddaan intaaba laga fahamsanay qaala xadaanaa cabdulcaziiz bnu cabdillaahi wahuwa alweysiyu qaala xadaanii sulaymaanu wahuwa bnu bilaal can thawrin thawr bnu zayd can abi lkayd abulkayd saalima magaciisa la can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa yakruja rajulun ilaa nin uu soo baxo min qaxtaana qoladaa ka mid ah yaman yasuuqu nnaasa dadkau kaxaynayaa bicasaahu ushiisau ku kaxaynayaa dadka waxaa la yidhi marka marka kacbada la burburiyo oo ninka xabashiga uu kacbada burburiyo kadib fayntadimu min dalika ana alxabashata idaa kharabat ilbeyta kharaja calayhim alqaxtaaniyu ninkaa qaxtaanigaa kusoo baxayo faahlakahum waa baabi'inaya wa ana almu'miniina qabla dalika yaxujuuna fii zamani ciisa bacda khuruuji ya'juuja wama'juuja manaa qisada waxay tahay marka uu xabashigu kacbada burburiyo oo dhagaxdhagax u siiba kadib ayaa ninkan qaxdaaniga dhulka uu qabsan doonaa kuwaasna uu ka kicin uu yacni halaagi doonaa sidaas waa la tilmaamay waxaa kaloo lagu tilmaamay qaxdaanigan xoog buu talada ku qabsanaya dee waa tagayuru zamaan lianna xukunka waxaa lagu yaqaanay markay xaalku toosan yahay quraysh oo nebigu wuxuu yidhi alaimatu min quraysh haddii marka isbeddel yimaado ninkan qaxdaanigii taladii xoog ku qabsado oo uu ul ku kaxaynayo iyo xoog uu ku maamulayo zamankii marka tagayur baa ku dhacay sidaana waa la yidhi ayb wuxuu yidhi waxaasiluhu anahu mudaabiqun lisadri tarjamati wahuwa tagayuru zamaan watagayuruhu acamu min an yakuuna fima yarjicu ila alfisqi aw ilkufr ninkan qaxdaanigan hadda waxaa ka muuqatay isaga laftiisu inuunan daa'ic ahayn oo nin faasiqa inuu yahay leanna xoog buu talada ku maroorsanayaa dadkana waa qasbayaan marka ninkii faasiqa sidaas inuu wax maamulo wax xukumo waa tagayuru zamaan baabu khuruuji nnaari dabkiisoo bixitaankiisii caddayntiisiibu u baab yahay ayb dabkaasu marka laba waay midna wuxuu ka soo baxaa qacru cadan cadan salkeeduu ka soo baxaa kaas waa calaamaadka waaweyn uu ka mid yahay qaar kale oo waa la arkay culummadu ay yidhaahdeenna saan sharax ku arki doonana waa jiraan waqaala anasun anas waxa uu yidhi qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi awalu ashraaqi saacati saacadda calaamadaheeda tan ugu horayso taxshuru nnaasa dadka ayay kulminaysaa oy shirinaysaa min almashriqi bay ka kaxaynaysaa ila almaqribi bay u kaxaynaysaa qaala xadatanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybun can izuhriyi qala saciid bn lmusayab ahbaranii abu hurayrata ana rasuula اlahi sal l slama qaal laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa takhruja naarun ilaa dab ou soo baxo min ardi اlxijaaz ou ka soo baxo tudiicu acnaaqa alibili geela luquntiisa iftiiminayso bibusraa magaalada busraa layidhaha ka iftiiminayso xijaazay ka soo baxay busraa bay ka iftiiminay busraa xaggee weeyaan waa shaam busra waa bilaadu xawraan dhulkan dimashik u dhow waaye busra dhulkan marka hadda la yidhaahdo waxaa weeyaan joolaan goolaanka oo dimashik afartan kilomitr wax lamid a ama lixdanay u jirtaa meeshaas geela joogo ayay dabkaas ou iftiiminaya xageena naartu ay dabka oo ka soo baxaa xijaaz makai madiine iyo meelaha tan weeyaan marka midda ay culummadu yidhaahdeen waaba la arkayba wa qaala nawowiyu imaamu nawowi wuxuu yidhi tawaatara alcilmu waxaa mutawaatir noqday oo aan la inkiri karin alcilmu bikhuruuji hadihi nnaar in la ogaaday dabkaas inuu soo baxay cinda jamiici ahli shaam reer shaam oo dhan waa og yihiin wa qaala abuu shaamata fii dayli rawdatayni waradat fii awaa'ili shacbaan sanata arbacin wa khamsiina shacbaan awaa-ishiisii waxaa timid buu yidhi kutubun min almadiinati shariifa madiinaha kutub ka timid fiiha sharxu amrin cadiim arrin weyn lagu sharxayo xadata biha fiihi oo dhacay fiihi tasdiiqun lima fi saxiixayn xadiidkan bukhaarina u rumaynayo fadakara hada alxadiida buu sheegay qaala wuxuu yidhi faahbaranii bacdu man atiqu bihi ayaa wuxuu ii warramay miman shaahadanaa miman shaahadahaa dadkii arkay ka mida ayaa ii warramayo anig annahu balagahu waxaa soo gaaray annahu kutiba bitaymaa calaa dawiha alkutub taymaa meesha la yidhaah ayaan dabkaas iftiinkiisii baa lagu yaa kutub lagu qoray dad taymaa joogaa kutub ku qoreen taymaana de waa shaam waayo waa dhankan dhankan soo xigto dhankan sacuudiga soo xigo tabuuk u dhow ayaa taymaa meeshaas ku taal meeshaas ayaa kutub iyo lagu qoray dabkaasna la iftiinsaday fa min alkutubi waxaa ka mida kutubtiiba uu sheegay fadakara naxu maa taqadama wa min dalika ana fii bacdi alkutubi dahara fi awali jumcati min jumaada alaakhira fii sharqayi almadinati naarun cadiimat baa soo muuqata baynaha wa bayna almadinati nisfu yowm infajarat min alardi dhulkay kasoo burqatay wa saala minha waadin min naarin tog dab a baa marka ka socday xataa xaadaa xabla uxud jabala uxudin ilaa uu la sinmay jabal uxud markaa dabkaa waaba waa la arkay wa fii kitaabin aakhara inbajasat alardu min alxarati binaarin cadiimatin yakunu qadruha midla masjidi lmadiina dab weyn oo masaajidka madiina la eg wa hiya bira'yi alcayni min almadiinati madiinana marka waa laga arkaya wa saala minha waadin yakunu miqdaaruhu arbaca faraasakh arbacu faraasakh afar farsakh iyu la ekaa waadi la eg baa kasoo dureeray wa carduhu arbacu amyaad yajri calaa wajhi alardi wayakhruju minhu mihaadun wa jibaalun sigaar adoo arrimahaas aad uga hadlay waladii dahara lii wuxuu yidhi ana annaara almadkuurata fi xadiidi lbaabi hiya alatii daharat binawaaxi lmadinati kama fahimahu lqurtubiyu waqtiyadii marka ushaama qarnigii shanaad meelahaasay ahayd ama lixaad qarnigii lixaad ayb taasi marka de calaamaadkii yaryaraaya ay noqonay marka haddii sidaa la laakiin dabka qacri cadan ka soo baxaayo kan isaga xijaaz waaye midka cadan ka soo baxaayo kaas isaga waa min calaamaati alkubraa bayayuu ka mid yahay qaala xadaana cabdullahi bnu saciidin ilkindiyu cabdullahi bnu saciid abu saciid alashaj kunyadu aad ugu magac dheeryahay abu saciidin alashaj qaala xadaanaa cuqbat bnu khaalidin qaala xadaanaa cubayd llahi can khubayb bni cabdiraxmaan can jadihi xafs bni caasimin can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal l slam yuushiku lfuraatu webiga furaat ee ciraaq ku yaalla waxaa dhow oo degdegayso an yaxsira inuu faydo can kanzin kayd ku jiray min dahabin oo dahab ah inuu faydo faman xadarahu qofkii xaadiro falaa yaakhud minhu shay-an waxba yownan ka qaadanin qaala cuqbatu xadaanaa cubaydullahi qaala xadaanaa abu zinaad can ilacraj can abi hurayrata can nabiy sal l slam milahu ila anahu qaala yaxsiru can jabalin min dahab ayuu furay sababta marka aan loo qaadanaynin maxay tahay waxaan loo qaadanaynin fitno darteed kitaabulfitan uu ku keenay bukhaari waxaan loo qaadanaynin qaadashadiisu fitana ka horeeya marka fitankaa in laga dheeraado xadiidka muslima weliba caddaynayo dadku inay aad ugu la-anayaanoo wuxuu leeyahay kun kastaahi kun kastaa hal ayaa wax ka helayo buurtaas qofkuna nin kastaana wuxuu leeyahay lacalli akuunu inaan aniga midkaas noqdaa laga yaaba nin walbaa waa xusul duubay kunkii qofna hal qof baa wax ka helayo ka asiibay kunkii qof hal qofaa wax ka helayo waa isku dilayaan dadka inta kale waa kuwaa ku la-anayaanoo fidna iyo waxbaa qof baa ka helayo kunkii qof sadaqa rasuulu llahi sala l slam lianna waxaani wax ka yar hadda ayay dadku isku laynayaan kaas xaggee joogaan ariib oo hadda dadkii waxaad arkaysaa meeshaan hadda libiya la leeyahay waxaa laga yaabaa boqolkii qof inay toddobaatan ku halaagsamaan kii xataa badbaado inuu rafaad iyo dhib ku jiro dadkii haddii la yidhaha war meeshaan boqolkiiba sagaashan dadku halaagoodu uu badan yahay maxaad uu ugu ordaysaan maya inaan badbaadaa laga yaaba anigu hebelaa badbaaday hebelaa badbaaday kuwan kaleo tirada badanoo ku la-anaya ma arkayo waa meel hadda wax laga soo helaayay waxaan laga helaynin aan la ogeyn waayo webi marka halkaas yacni iska yaallo ama kayd halka buur halkaa isaga taallo oo dahab laga soo helaayo maxaa umalaynama dadku waa isku dhammaynayaan waana isku laynayaan kunkii qof mid baa wax ka helaya sagaal boqol sagaashan iyo sagaal waa ku rafaadayaan markaasaa halkii inaan noqdo aniga laga yaabaa nin wal maxaan ka ogtahay inaan noqonayo kii buu leeyahay ayb waxaad arkaysaa hadda jagooyinkan markaad fiiriso qof baa dhimanaayo mid kalaa si xun u dhimanaayo marnaba ma arkaysid jagooyinkanoo bannaan bannaan mid unbaa taagan mar walba war adiga kii kaa horreeyaa meeshan ku dhibaatooda ama ku dhintay ma ma aan ka taga ma ka maqlaysid markaa maxaa ka kale kan dambe wuxuu leeyahay maxaan ka ogaanay in aniga inaanan inaanan ku dhimanin ama laygu dilinaa laga yaabaa yuu leeyahay say niyadaasaa ku jirta waxaa laga yaabaa isagiina in lagu dila ama uu fidno ku dhexgala ayb marka haddii waxyaabihii iska yaraa ay saas yihiin kan maxaad malaynayna allahu mustacaan sababta marka culamada qaarkood iyaguna waxay dhahaan inaan la qaadanin waxaa ku jiro waktigaasi dahabku wax macnaa ma yeelanayo leanna waa wakti aan xilligaani marka waa calaamaadkii waaweynaa adduunyadu maba sii jiraysaba mar haddii marka wax layskaga dilo oo loo ordo maba aham sidaana qaaraa dhahay ayb macnahaas horaa laakiin aad u muuqasho badan oo aad u xoog badan qaala alimaamu albuhaariyu raximah llahu tacaala baabun qala xadaana musadadu qala xadaana yaxya can shucbata qaala xadaanaa macbadu qaala samictu xaarihata bna wahbin qaala samictu rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalama yaquul tasadaquu sadaqaysta fasayatii cala annaasi zamaanu dadka waqti baa ku imaan doono yamshii bisadaqatihi sadaqadiisa uu la soconayo falaa yajidu man yaqbaluhaa ma helaayo qof ka aqbalay oo ka qaato yani dadkii maalkii baa dadka lagu dhex firdhinaya ayb marka waqtiga nabi ciise waa dhici kartaa inay tahay oo maalka aad loo dadka lagu firdhinayo sababkuna ay tahay maalkiioo badan iyo dadkiioo yar markaa inaan loo rabin ama waqtiga cumar bnu cabdilcasiizba waa laga yaabaa waa lasoo maray oo wax maalkii qaataba la waayey sadaqadii waxaasoo dhan marka calaamaad saacadda iyay ka tarjumaysaa ayb ayb qala xadaana abu lyamaan qala ahbarana shucaybu qala xadaana abu zinaad can cabdiraxmaan wahuwa alacraj can abi hurayrata ana rasuula lah sal slama qaal laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa taqtatila fi'ataani cadiimataani ilaa ay laba kooxoo waaweyn dagaalamaan yakunu baynahumaa dhexdooda waxaa dhacaya maqtalatun ama waxaa ahaanaysa dhexdooda maqtalatun dagaal cadiimatun weyn dacwatuhumaa waaxidatun labadaa qolaba dacwadoodu waa isku mid waa muslimiin khawaarijta iyo muctasilada iyo ayuu xadiidkan radina marka lanna labadoodaba inay muslimiin nebiga uga marqaati kacaynay wa xataa yubcata dajaaluuna ilaa lasoo bixiyo kuwa beenaalayaal ah kadaabuuna dajaaluuna kuwa beenbadanayaal ah kadaabuuna beenaalayaal qariibun min alaaiina soddon u dhow soddonkaas marka nebinimay sheeganayaan atbaacna waa helayaan kulluhum dhammaantood yazcumu marka xataa xataa yubcata dajaaluuna kadaabuuna qariibun min alaaiin dajaaliintan kuwana nebinimay sheeganayaan kuwana waa iska beenaalayaaloo iyagu nebinimo walow yaanayba sheeganin kuwaas marka dambe ibnu xajar wuxuu yidhi waxaa ka mida baatiniyada iyo xuluuliyada raafidada iyo ayaa ka mid halkaasu marka maray wayaxtamilu an yakuna aladiina yaddacuuna nubuwata minhum ma dukira min aalaaiina wnaxwiha waana man zaada cala alcadadi almadkuuri yakunu kadaaban faqad lakin yadcuu ila dalaalati kaqulaati araafidati walbaatiniyati waahli lwaxdati walxuluuliya ayb nimankaas marka ayuu sheegay ayb kulluhum dhammaantood soddonkaasi yazcumu wuxuu ku andacoonayaa annahu rasuulullaahi inuu rasuul alle yahay ayuu ku andacoonayaa marka soddon waa ka badan yihiin dadka nebinimada sheegtay laakiin culammadu waxay yidhahdeen waxaa lagu macnaynayaa soddonkaani soddon atbaac badan bay yeelanaya kuwa nebinimo iska sheegtoo wax raaca aanay jirinna waa jiraan ayagu kuwaas ma sheegayo xadiidka isaga zamankanna kuwa ugu badan waa qaadiyaaniyada wa xataa yuqbada alcilmu ilaa cilmiga la qaado wa takhura azalaazilu dhulgariirku bato wayataqaarabu zamaanu waqtiguna isku soo dhowaado oo dadka waqti wayataqaarabu ahlu zamaani zamanka dadka joogaa ay dad isku dhowdhow oo salaag noqdaan xagga cilmiga wa tadhara alfitanu fitankiina ay muuqato wayaksura alharju isdilkuna bato wa huwa alqatlu harjigu waa dilkeed wa xataa yaksura ilaa uu bato fiikum dhexdiina almaalu maalka uu ku bato fayafiida ou shubmo xataa yuhima rabba almaali ilaa qofka maalka u saaxiibka ou murjiyo man yaqbalu sadaqatahu qofka sadaqadiisa ka qaadanaya qofkiiba wuxuu la welwalayaa maalka haysta oo welwelgelinaya sadaqadaada yaa kaa qaadanayo isle wa xataa yacridahu ilaa uu bandhigo fayaquula aladii yacriduhu kan uu u bandhigayo uu yidhaahdo calayhi korkiisa u bandhigayo uu ku yidhaahdo laa araba lii waxaajaa iima sugnaanin bihi maalkaani waxdana kama lihi iska hayso wa xataa yatadaawala annaasu ilaa dadku ay iskugu faanfaanaan dheerayn filbunyaani dhismayaalka ilaa dadka dhismaha ay iskugu faanaan oo ninku markuu wax dhisanayo oo u dhisto inuu hebel ka dheereeyo sartiisa waxaasna waa daahir waayo xijaazay baad uga muuqataaba dad iska badow ah oo aan magacooda qori karin oo haddana cimaarado waaweyn iskale magaciisana aan akhri karin qori karin dadkii iska faqriga ahaa ayaa cimaarado saas u dhisaya innaga laftirkeennana waa naga muuqataa dad soddon sano ama afartan sano ka hor baadiye iska ahaa oo daaro waaweyn laho waxaad arkaysaa yani dhismo ku faanaya ayb sadaqa rasuulu llahi salawaatu ullahi wasalaamuh calayh ayb wa xataa yamura arajulu ilaa qofka uu soo maro biqabri rajuli ninka qabrigiisa fayaquulu uu yidhaa yaa laytanii makaanahu shallayta booskiisa ahaadeena wa xataa tadluca shamsu ilaa qoraxda ay ka soo baxdo min maqribihaa meeshay u dhacdo fa idaa talacat wara'aaha annaasu hadday soo baxdo oo dadkuna arkaan yacnii aamanuu jamiican kulligood waa rumaynayaan fadalika kaagaasina xiina waa marka laa yanfacu nafsan iimaanuhaa lam takun aamanat min qablu waa marka nafi iimaankeedu ounan anfacaynin aynan hore usoo rumaynin ow kasabat fii iimaanihaa khayran ama naf iimaan lahayd iimaankeeda dhexdiisa khayr aynan ku kasbanin hadda kadib khayrkaa ma anfacayo markaas kadib walataquumanna saacatu saacadda waa dhacaysaa waqad nashara rajulaani iyadoo laba nin ay fidiyeen tawbahumaa maradooda baynahumaa dhexdooda ay saa u fidiyeen falaa yatabaayacaanihi ma kala gadanayaan walaa yadwiyaanihi mana laalaabayaan labadii qof wax kala gadanaayeen maradii bay soo fidinayaan kanna maradiibuu iska arkayaa inuu gato raba ninkanna maradii ayuu ka iibinaya mana kala gadanayaan mana laalaabanayaan maradii saacadii baaba ku dhacaysa iyagoo sidaasay saacadda udhahaysa ayb bal ta'tiihim baktatan fatabhatuhum falaa yastatiicuuna raddaha walaa hum yundaruun dadku si kada a unbay saacaddu ugu imaanaya iyagoo dunyadooda ku maman oo iska socdo ayay ku imaanaysaa falaa yastaiicuuna tawsiyatan walaa ilaa ahlihim yarjicuun dardaaranna ma awoodayaan ehelkoodiina u laaban maayaan aflaan marka isaga suganna waqad insarafa walataquumanna saacatu saacadda waa dhacaysaa waqad insarafa arajulu iyadoo ninkii uu gadoomay bilabani liqxatihi neefkiisa irmaan caanihiisii uu la gadoomay falaa yadcamuhu caanaha ma cabaayo falaa yadcamuhu caanihii ma cabayo waqti saacaddii ugu simi maysa intaas walataquumanna saacatu saacaddii waa dhacaysaa wahuwa isagoo qofkii yaliiqu xawdahu darkiisa habaysanayo qofkii isagoo darkiisii yanii dhyanii dhooqadii iyo ku dhejinayo darkii habaysanayo si biyaha aynan xaggi xag uga daadanin falaa yasqii fiihi darkaas ou habaystay waxba ku waraabsan maayo dhexdiisa walataquumanna saacatu saacaddii waa dhacaysaa waqad rafaca iyadoo qofkii uu kor ugu qaaday aklatahu cuntadii wixii shaygii uu cunaayey ilaa fiihi afkiisa falaa yadcamuha maba gaarsiinayo afkii ma cunayo saacadii baa qab ku dhahaysa ama ku dhacaysa ayb saacaddii marka iyada shanigeeda marka waa kaas intaan ka dambeeya wuxuu gelayaa marka ashraadu saaca buu ku gebagabaynayaa kitaabu lfitan hada aakhiruhu wabillahi tawfiiq sala allahu waslama calaa nabiyina